kulanti wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa la soo gebagabeeyey xalay shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug war murtiyeed ayaa laga soo saaray shirka dhuusamareeb saddex waxaana lagu gaaray heshiis doorasho oo ah in nuuca doorashada labada kun iyo labaatanka iyo labada kun koob iyo labaatanka noqoto mid deegaan doorasho ah xulis ku salaysan oo xildhibaankii ay soo dooranayaan saddex boqol iyo koow erge ah heshiiskan waxaa ku midaysan dhinacyada shirka dhuusamareeb ka qayb galay oo kale ah dowladda federaalka galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir balse waxaa ka maqan puntland iyo jubbaland go-aankan ayaa kusoo beegmaya xilli dad badan ay su-aal gelinayaan dhaqangalka heshiis ay ka maqan yihiin dhinacyo ka mid ah saamileyda siyaasadda dalka barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka kana tirsanaa guddigii baarlamaanka ee kasoo shaqeeyey sharciga doorashooyinka uu horay u ansixiyey baarlamaanka madaxweynahana u saxiixay xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka aaminsan in aragti midaysan looga gudbi karo marxalada kala guurka ah iyo brofesoor maxamed xasan doob oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idiin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka balse marka hore inta aynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhagaysanno warbixin uu wariyaheenna xasan kaafi qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo aragtida laga qabo habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug lagu soo gebagabeeyey wejiga saddexaad ee shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kaas ay ka maqnaayeen mas-uuliyiinta puntland iyo jubbaland shirkan oo soconayay muddo shan casho ah ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana ugu muhiimsanaa oo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashadu ay noqoto mid dadban oo deegaan doorasho ah oo saddex boqol iyo kow ergo ay soo dooran doonaan kursi kasta oo baarlamanka ka mid noqonaya iyo in sidoo kale guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga haddaba warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirka dhuusamareeb ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xubno ka tirsan siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cawil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaalida ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan qodobadii lagu heshiiyey shirkii dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey go-aanada ka soo baxay shirkii dhuusamareeb runtii waxa weeye aad iyo aad waa loo baahnaa waayo ummadda soomaaliyeed waxay haraad weyn u qabtay in waxa weeye meeshan buuq iyo dhibaato iyo dalka uusan ka dhicin oo aan dib loo guran sidaa darteed waxa weeye in wax uun lagu socon karo ay ka soo baxaan wax aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay weye runtii doorashada qodobada la qaatay waxa weeye qodobo muhiima weeye ummadda soomaaliyeed welwelka ugu weyn ay qabeen waxay ahayd muddokororsi ayay ahayd maadaama laga baxay muddokororsiga lagana baxay maxaa la yidhaahdaa barnaamijkii hore oo odayaashu ay soo xulayeen oo meel dhexe laysugu yimi oo ay ku qanici karaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada intuba ay ku qanici karaan maadaama la sameeyey waxaanu isleenahay waxa weeye ilaa xad arrin uun ummadda soomaaliyeed ay u bogi karto inay tahay baan u arkaya labada dowlad goboleedeed haddeer ka maqan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxa weeye dhibaatooyin fara badan oo ilaa soddon sano ah ayay ku soo jireen inay hadda ummadda soomaaliyeed dib u noqoto dhibaato weeye waxaan ugu baaqahayaa in ay maxaa la yidhaahdaa halka ay hadda marayso ay kala qabsadaan wixii fikir ah oo hayaanna ay ku darsadaan insha allah brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo culumta sharciga iyo maamulka ka dhiga qaar ka tirsan jaamacadaha muqdisho ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka ay ku jiraan kuwo cabasho ay ka iman karto qodobada waan akhriyey walow ku jiraan waxyaaba konsen laga qaadi karo haddana waxaan isleeyahay qodobadu dhammaantood waxay khilaafsanaayeen qaanuunka dalka u yaala waxaad og tahay xukuumaddu waxay soo saartay xeer doorasho way ansixisay baarlamaanka loo gudbiyey baarlamaanka labadiisa aqal way ansixiyeen madaxweynaha jamhuuriyaddana wuxuu kusoo saaray digreeta iyo faafintii rasmiga ahayd sidaa darteed dalku wuxuu leeyahay qaanuun doorasho aan meele looga laxan karin marka qaanuun marka laguma burin karo political agreement sidiisaba qaanuunka sarreeya marka taas waa midaas oo xagga qaanuunka haddii xagga farsamada la fiiriyo farsamooyinka xitaa laftooda waxba si ka ah because qodobka koowaad iyo qodobka labaad waxay u dhigan yihiin waa iska ka caadiga ahaa wadankaana waxay ahayd inuu ka guura foor malaha afar dhibic shan ee qabyaalada ah ee labaatan sana aan meel loo dhaqaaqin weli beelihii baa sii jira hadda dhinaca kale haddana lagama hadlin beelaha soomaaliyeed ee labaatankaa sano matalaada ka maqana lagama hadlin inta badan international communityga iyo dowladdu waxay tidhahdaa beelaha laga tirada badan yahay aan matalaada lahayn xal ha loo helo labaatan sano waxna lagama qabto marka dhaliilahaasu yuu lahaa communikegu horta arrintaanayto mar haddii qaanuunkii ay khilaafsan tahay waxaan u malaynayaa baarlamaanka ayaa diidi doona waadna arki doontaa maalmaha soo socda ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in heshiiska la gaaray kasakow loo baahan yahay in wadahadallo laba dhinaca lala yeesho madaxda maamul goboleedyada aan qaybta ka ahayn shirkii dhuusamareeb sida uu ku waramayo cabdulaahi maxamed shirwac maamul goboleedyada waxaa lala gelayaa laba wadahadal wadahadal ay la gelayaan madaxda dowlada federaalka ah iyo dadkii go-aanka la qaatay iyo wadahadal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo si doorashadii ay u suurta gasho marka labadaa wadahadal ba waxa weeyaan waa muhiim waqtiga way dheerayn karaan waqtiga waa muxuua mataqaanaa way yarayn karaan laakiin labadaas wadahadal in la galaahay aaday maxaataa qiimo u leedahay doorashada qiimo ugu leedahay xasiloonida siyaasadda soomaaliyeedna ay ay muhiim ugu tahay waayo hadda waxa xooga la saaraya ama diiradda la saaraya oo aynaan ka inaan ka habaawna aysan ahayn waxa waaye in ay xasilooni ku dhacdo doorashadu taasaa waxay ka muhiimsan tahay dad qofka lasoo dooranayo waa doorasha waa inay dhacdaa laakiin shardiga koowaad oo ugu muhiimsan mujtamaca soomaaliyeed waxa waaye inaysan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni aysan geynin sababtaas baan u leeyahay labada wadahadal waa muhiim waay midda madaxdu ay gelayaan iyo midda guddiga qaranku ay gelayaan si loo qanciyo maamulada u arka inaysan wadadii toosnayd waxba ku soconin madaxweynaha soomaaliya ayaa hore u sheegay in wixii ka soo baxa dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono golaha shacabka kuwaasoo uu sheegay inay leeyihiin go-aanka ugu dambeeya haddaba muxuu noqonayaa doorka aqalka sare ee ku aadan heshiiska dhuusamareeb waa kan cabdiweli faarax oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho dhuusmareeb wixii ka soo baxo waa in labada aqal balmarsiya waxaan ka xumahay horta in nasiib darro ay tahay labada aqal oo wada dhisnaa oo weliba aqalka sare uu ahaa aqalkii matalayay oo matalaada maamul goboleed u taagnaa in maxaa yidhahdaa wada shaqayntii asagii madaxweynaha ama maxaa yidhahdaa madaxda qaranka iyo asaga in wada shaqayn waayeen taas waa nasiib darro waxaan rajaynayaa in dib loogu noqon doono oo aqalka sare waa macnaha waa hay-ad matasho maamul goboleedyada waa aqal sare oo gole oo maxaa yidhahdaa sharci oo la raba in la marsiya xitaa waxyaabihii baarlamaanka hoose aqalka hoose waxyaabihii uu soo gudbiyo in la marsiiyo in gees laiska dhigo oo la yidhahdo macnaha meel lagu xiro oo la garab maro arrin sax maaha waa in madaxweynaha inuu sameeyo waaye nabadoona noqonaya maxaa yidhahdaa markii la dooranayo waxay buu dhahay waxaa ka mid ah madaxweyne ma noqon doona nabadoona noqonaya marka inuu nabadoonkii noqdo oo tanaasulaad la yimaado compromising siyaasadda sideedaba waxay u baahan tahay tanaasulaad iyo in macnaha in waxyaaba badan laga tanaasulo aqalka sare waxyaabaha isku khilaafeen waxaa ka mid ah maamul goboleedaha la talageliya shirkaas dhoosmare barnaamijka intuusa bilaaban ka hor ahayd marka waa loo baahan yahay aqalka sare laga marmi doono wixii aqalka hoose la geeyey aqalka sare in la geeyay noqon doontaa haddaan la geynin waxay noqon
dhinaca kale kororka ku yimid weerarada iyo qaraxyada ka dhacaya caasimada muqdisho iyo qaybo ka mida gobolada dalka ma loo sababayn karaa khilaafyada siyaasadeed ee taagan iyo xukuumad la-aanta jirta su-aashaasi ayaan hordhigay cabdulqaadir cismaan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah mar kastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga faruu ka baxaa marka waa arin jirta oo sababtoo maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalkii uuna wada shaqaynin hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra-isul wasaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii mar kastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas ugu dambayntii dhinacyadii ku shirayay dhuusamareeb iyo beesha caalamka ayaa xilliyo kala duwan madaxda maamuladii shirka ka maqnaa ugu baaqay inay kulanka qayb ka noqdaan walow ay ka dhaga adeegeen codsigaasi waxaana dadka daneeya arrimaha soomaaliya ay walwal ka muujinayaan ismariwaaga siyaasadeed ee taagan iyo dhaqangalka qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii dhuusamareeb xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid xasan kaafi aan markan dib ugu soo laabto martida barnaamijkay gala qaybgalaysa doorka beesha caalamka muxuu yahay doctor cilmi waxaan isleeyahay beesha caalamku runtii intii muddoaba way soo celcelinaysay runtii walaacaas ay ka qabto waana dhiirigelinaysay in muxuu ahaay laysku yimaado oo shirka laga wada qayb galo qoraaladoodii hore waxay ahayd cid moogtay keligeed go'aansan karta muxuu ahaay masiirka doorashooyinka ma jirto hadda qoraalkii ugu dambeeyey wuxuu sheegayaa markaas inaanay cid macnaha gruub gaarahoo isku tegay aanay samayn karin go'aankama dambaysa aanay samayn karin taasay ahayd waxay dhiirigelinayaan waxa weeye in laga soo wada qayb galo oo markaa go'aankaasi uu noqdo markaa road mapkii ama moogtay hanaankii doorasho lagu qaban lahaa uu noqdo iyo in doorashadii la qabto horta doorashada in la qabto cid laga maarmaama jirto dowlad goboleed kastaa waa inay goobjoog ka taha waa inay iyaguna mxua go'aankeeda leedahay xildhibaan cabdirasaaq axmed awalan beesha caalamka hadalka ay samaysay iyo qoraalka ay soo saartay aadan aniga horen ugu soo dhaway haddan u soo dhawaynaya waa inay ku saxnaayeen welibana waxaan leeyahay intaas iyo inka badan intay baashari karaan oy ka warqabi karaan oo ay bareshar ku saari karaan labada dowlad goboleedeeda maqan qaab kasta ay ugu qanci karaan inay ku qanceen si kasta ha looga gardarnaado oo dowladda federaalka ka gardarnaato ama cid kastoo kaleenta ballan ha uga baxdo laakiin muhiimadda siyaasiyan waxay ahayd istaraatiijikal inay horta ka soo qayb galaan markaas ay waxooda sheegtaan maxaa yeele waxa waxa la isku haystaa waxa waaye principal doorasho ah inay dhacdo oo ah maxay afartii sano mar doorashadii dhici jiray inay dhacdo waxa kaleento dhan waa farac waxaan siinayaa brofesor doob runtii kama dheeri saaxiibaday beesha caalamku dooray ku leedahay arrimaha soomaaliya saamilayda siyaasadeed ayna ka mid tahay oo weliba si boositiifa gacan u siiyo hadday noqon lahayd arrimaha siyaasadda hadday noqon lahayd arrimaha amniga hadday ahayd arrimaha horumarinta dhammaan waxay ku leedahay door beesha caalamkuna way ku celcelisay way siisay tilmaamo badanay dowladda federaalkaa siisay horta cidda laga rabo inay dadka isu keento waa dowladda federaalka ah cidda mas-uuliyadda isu keenidda iyo tanasulaadka laga rabana waa dowladda federaalka ah waa loo haylayt gareeyey waxaa la yidhi cid go'aan kaligeed iska lihi ma jirto mar haddii sidaa la yidhi waxay aheeday isteediyada ay federaalka ku yihiin inay doontaan wax wada lahaadaan caqabadaha iyo waxa ay tirsanayaanna ay ka daaweeyaan ay ahayd waxaan isleeyahay goboleedyada anigu manaamij weynaa gaaraya mahil maxaa jira ummad jirta oo instituushina oo hay-ada dowladi dawliya leh oo nidaamka leh oo sharci ku dhisan waaye waxay diidan yihiin waa sharciyad lagu xadgudbay sidaas daraaddeed halkaasay joogayaan doctor cilmi madaxweynaha waatuu baarlamaanka ka ballan qaaday inuu wixii uu shirka kala soo kulmo uu ku soo celin doono baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka maxay ka sugayaan runtii anigu baarlamaan ahaan waxaa laga sugayaa madaxweynuhu waa ilaaliyaha sharciga wey baarlamaankuna isagaa sharcigan sameeyey sharciga doorashooyinka sameeyey constitution iyo distoorkaa u igmaday inuu muxuuha baarlamaanku sameeyo sharciga doorashooyinka sharcigii doorashooyinka ee uu madaxweynuhu saxeexay ayaannu ka filaynaa inuu meesha dooda horgeeyo realistic wey haddii qodobada qaarkood ay muxuu ahaaye ay adag yihiin baarlamaanka ayaa laali kara waxaanan aaminsannahay xeer jajab kasta oo lagaga soo heshiiye dibadaha lagaga soo heshiiyo waxa ka wanaagsan sharcigii doorashooyinka oo la dabaqo oo meeshii qodobada adagna muxuu ahaye uu baarlamaanka lagu soo celiyo oo baarlamaanku go'aan ka gaadho taasaan anugu aaminsannahay
xildhibaan cabdirasaaq jendi baarlamaanka maxay madaxweynaha ka rabaan in uu ku soo celiyo shakila-aan madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wixii uu kala soo kulmo dhuusamareebka inuu golaha baarlamaanka keeni doono oo doodda baarlamaanka ay ka dhacdo laakiin marnaba ma ka filanayno sharcigii soomaalina ma ka filanayso sharcigii la diyaariyey ee baarlamaanku diyaariyey maxaa yeelay ninbaa ra-isul wasaara u tegey ra-isul wasaaraha waxa loo buriyeyba waxay aheeday saddex sane bar buu joogay maxaad u diyaari waysa doorashadii one man bood aheeday intaasaa loo buriyey ma ra-isul wasaaraha sanad gudaheeda ku keeni kara one man bood marka madaxweynuhuna labadiinoo baarlamaanka ka wada tirsan aragti kala duwan baa qabtaan waxa madaxweynaha inuu dib idin kusoo celinaya labadaba anigu madaxweynaha waxaan ka filaynaa ma aha heshiis xarjajab inuu mugdi meesha ku soo celiye inuu sharcigii doorashooyinkai uu qaaday isagoo uu leeyahay meelahanaa laga keenay consern oo muxuu ahaay u baahan wax ka bedel inuu la yimaadaanu ka filay
waxa laga filaya madaxweynaha inuu lakala soo noqdo dhuusamareebna waxa weeye waa iska cadda waa un doorasho dadban ma aha doorashadii annaga haddii taas la sugaya horaan u sheegay intaa boolis la soo gaari lahay madaxweynaha meesha maba aadi lahaynba marka arrinkaas inta lagu fulin meesha lagu fulin lahayba dowlad goboleed waa kuwana wada diidan oo dhaha mataqaana ma ogolin marka waxaan ka filayna waa doorasho dadban oo un farsamaysan taasaana ku dul shaqayn doona waana rajayna madaxweynaha wax kala soo noqon doona dualidii haddii aan brofesor doob siiyo dadka qaar ayaa su-aal gelinaya dhaqangalka heshiis marba haddii cid miiska ka maqan ama shirka joogin ay leedahay go-aanka ugu dambeeya oo ah baarlamaanka aqalka sarana maqan yahay taa ma tahay mid meesha ku jirta in
bismillaahi raxmaan raxiim runtii dooda meel fiicanay maraysaa baarlamaanku xeerka doorashada oo ay baas-gareeyeen waa brobosal anigu i believe inuu brobosal waayo saamilaydii siyaasadeed way ka maqnayd decisionkaas waad ogeedeen xilliga xasan sheekh national foruma la sameeyey decide gareeya xeerka doorashooyinka wax ka go'aamiya oo isteedyada madaxdoodii brime ministerkii madaxweynihii laysugeeye gudoomiyihii baarlamaanka waa laysu geeyey taasaa waxay keentay marka wax laysla ogolyahay in ay kasoo lagu qaato xeerka doorashooyinka laakiin xeerka doorashooyinka oo hadda baarlamaanku gudbiyey waxa konsaynka ugu weyn ay ka qabaan isteedyadu waa isaga haddii marka laba ka maqan tahay anugu waxaan isleeyahay sharciga doorashooyinku isla ogolaashuu u baahan yahay in laysqaatou u baahan yahay markaas kadib ayaa sharcigaas baarlamaanka inta la keeno ayaa baarlamaanka uu decisionka gaari karaa anigu waxaan isleeyahay marka baarlamaankii iyo madaxweynuhu collisionay sameeyeen allianceay galeen isbahaysiyay galeen aqalkii sare keligiisuu meel taagan yahay bulshada caalimka kaligeeday meel taagan tahay ururadii bulshada rayidka kaligooday meel taagan yihiin xisbiyadii mucaaradka ahaa ayaguna kaligooday meel taagan yihiin arintaani waa arin u baahan in laysqaato baarlamaankuna waxa saamilayda siyaasadeed ay wada go'aansadaan ha hirgeliyaan anigu waxay ila tahay marka arrintu halkaas waa sartu meesha ay ka qurunsan tahay in la qaato doorkaas waxaan isleeyahay marka yaysan noqonin yaysan noqonin arrintu arrin gruub ama tiim ama ay u doodayaan arrintu maanta badbaado soomaaliyeed ay saagan tahay waxaan odhan lahaa professor doob hadda anigoo ixtiraamaya runtii hadal uu ka dhawaajiyey oo runtii u baahan sixitaan waxaa weeye sharciga baarlamaanku uu ansixiyey proposal maaha sharci buu dalka u yahay sharci in la in muxuu ahaay la hirgeliya haddii mar haddii golayaashii baarlamaankuuse ay mogtays ay ansixiyeen madaxweynihiina saxeexeen dowlad goboleed iyo dalka dhan waa ku khasban yahay inay muxuu ahaay ay raacaan hadday muxuuaha konseen ka qabaan waa keeni karaan amendment oo meelahaasaa qaldane ee brobosal iyagaa keeni karo meelahaas waxa laga saxo taas waan kabaa waa procedureka wey habraaca wey laakiin shuruuc baarlamaan ansixiyey brobosal ma noqonayaan waa in la tabaqo wey oo la fuliyo wey taas waa sixitaan sidee waxaan ku dhaqangeli karaan oo dastuuri ku noqon karaan marba haddii aqalka sare bannaanka taagan yahay sida brofesorkaba u horta sideedaba waxay tahay waxyaabaha uu moogtahay shuruucda sideedaba waxay maraan golaha shacabka waxaanay u gudbaan aqalka sare marka kadib buu muxuu ahay madaxweynuhu saxeexa maxaa leeyahay dastuurka qodobka toddobiyo afartanaad wuxuu leeyahay shuruucda doorashooyinka waxaa u xil saaran golaha shacabka waa wax dastuurka ku qoran wey markaa sidaa darteed muxuu ahay golaha shacabka aasaasiyan u leh kad inay muxuu aha la tashadaan oo ama wadajir iskugu yimaadaan ama qaabkii kale iskula tansiiqin karaan ay sameeyaanna muxuu ahay waa mid u taalla labada gole u taalla wey aad baa umahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdirasaaq jandi dood waan maqlaya haddayse kululaatay waxaan qabaa inay doctoorka aadan uga soo horjeeda brofesorka hadalka ah baarlamaanka sharciga doorashooyinkuu diyaariyey waa brobosal sharcigaasi waa sharci saxa labada golo isla ansixiyey madaxweynahana saxiya labada golo waxaan ka wadaa baarlamaanka labadiisa qaybood sidee waxaan dastuuri ku noqon karaa haddii aqalka sare bannaankeedii ka taagan may bannaanka ma joogin mid aniga ka hadlahay brofesorka brobosalka ku tilmaamay labadaba waa isla saxiixnay jointi committee baa loo bixiyey waa la isla shaqeeyey doctor cilmi oo ka mid ah markii soo shaqaynaya ilaa jabuuti meelkaas la tagay muddo dheer ku qaadatay laba bilood ziyaada wada shaqaynayeen aqalka labadaba goloba way ansixiyeen kadib madaxweynaha loo gudbiyo saxiixay marka kaas horta waa sharci sax ah oo sharciga doorashooyinka laakiin waxaan qirayaa sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran qodobo dhahayo technical afar qodob ah baa dhiman oo ay ka mid tahay kuraasta somalilan oo qoondada haweenka ay ka mid tahay oo qodobadii ayada ah oo laysku filahayay inay isla diyaariyaan labada aqal oo labada barlamaanka in isla diyaar la rabay oo labadii kumitii loo diyaariyey baa way ognahay labadii kumitii markay soo diyaariyeen buu khilaafka ka dhexdhacay labada guddoon waan lagu kala tegay ciribna looma horaa looga sii socday maalintaas waxay u baahneeday in laga nabadooneeyo haddiiba sharcigan loo baahan yahay sharci markii horena sharciga ku qoran yahay sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran qodob dhahayo qodobadaasi afarta waxaa ka soo shaqaynaya labada gole labadii golena kama shaqaynin waxaana rabaa in lagu shaqeeyo see markuu dhaqangeli karaa arrinkaas inuu dhaqangala maaha waa in laga heshiiyaa oo labada gole ay ka heshiiyaan madaxweynahuna ma saxiixin madaxweynaha hadalkiisana aniga markaan taxliil ka bixin hayay markuu meesha nagala hadlay the same day bannaanka markaan u soo baxon idaacadaha la hadlahaya kilibada laga duubay waxaa ka mid ahayd madaxweynaha khaladkiisa inay aheeday inuu golihii barlamaanka marnaba afkiisa soo marinin barlamaan keliya hadduu dhihi lahaa adinkaa ku mahadsan barlamaan hadaatiin hadduu dhihi lahaa waxaa loo niyoon lahaa labada gole inay yihiin laakiin wuxuu carrabka ku dhudhuftay fadligan adinkaa iskale haddaad tihiin golihii shacabka wixii war oo ka soo baxaan haddaad tihiin golaha shacabkaan idiin soo celini taa micnaheedu muxuu yahay macnaheedu wuxuu yahay aqalkii sare in- aqalkii sare inuun meeshaba ku jirin aa meesha kaca waana la wada fahmay sax ma ahayn Een, runtii waxaan waa saxe wey, waxyaabaha ee saaxiibkay ee cabdirasaaq jundi uu yidhi Ee, anigu kamaan hadal khudbaddii madaxweynuhu jeediyey khudbadda madaxweynuhu jeediyey ee golahan golaha shacabka moogtahay wakiil ka ah dowlad goboleedyada uu ku tilmaamay xoogaa yar waxaa laga yaabaa sixitaan bay u baahnayd Ee, waxaa wakiilka dowlad goboleed aqalka sare weeye wakiilada dowlad goboleedyada weeye cidda muxuu ahaayey go-aanka kama dambaystaa gaadhaysana sida sharciga doorashooyinka ku qoran labada golo oo wada jira weeye kadib markii ay muxuu ahaay guddiga doorashooyinku ay hor yimaadaan oo ay muxuu ahaay doorashada ay moogtay qaabka u dhacayso iyo goortay dhacayso ay u sheegaan anu kamaan hadal muxuu ahaay khudbadda madaxweynaha laakiin waxaan is leeyahay moogtay shuru- waxaan ka hadlayay shuruucda doorashooyinka sideeda waxa muxuu ahaayey primarily aasaas iska leh ee muxuu ahaayey oo khaasatan xeerarkan ku lifaaqan sharciga doorashooyinka ee muxuu ahaay golaha shacabka ayuu muxuu ahaay sharcigu siiyay golaha aqalka sare in lala sameeyey heshiis heshiiskaasu markuu samaysmo oo wax la isla qaato laakiin in inta laga tago la yidhaahdo eh, eh, eh, golihiyaan u imaanayaa baarlamaankiyaan u imaanayaa in waxaan arkana way idinku soo celinayaa waxay taasi daba taagan tahay kolishinkii hore isbahaysigii ka dhexeeya golaha shacabka iyo madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha seven minute lagu riday ayaa weli socda taasina masiirka ummadda soomaaliyeed laguma hagi karo waxaan isleeyahay ha laysdaba qabto dadku ha isu turo isteedyada maqan ha la raadiyo shir kaloo dib u heshiisiin ha lagu baaqo cid mediation waan u jeedaa inaanan heshiinaynin waxaan isleeyahay marka waa in la helaa institution saddexaad waa in la helaa oo kalsooni lagu qaba heshiisiye labada gole hay-adaha hadda jira wax ka madax bannaan in la helo waaye si soomaaliya loo badbaadiyo mucaaradka waxay qabaan in aan lagala tashan guddiga aanu kala tashan wixii uu dhoolsamareeb la tagay yay tahay in doorashadan iyo arrimaha een, ah, haatan socda cidda ay tahay saxda in lagala tashado ma maamul goboleedyada ma mucaaradka oo dhan mise saamiloyda siyaasadda xildhibaan doctor cilmi anugu mabda ahaan waxaan aaminsanahay in mar walba la bilaabo moogtay shay cusub oo la yidhahdo ha lagala soo tashado ummaddana ha laga soo tashado maaha waxa weye ummadda soomaaliyeed waa tashatay waxa weye sharci baanay samaysatay waxay ahayd sharcigaa wixii laga bedelayo dadku waa wada akhristeen sharcigaa waa yaqaanaan wixii moogtay adayga ee ku jira inay muxuu ahaay ay dabciyaan unbaa loo baahanyay laakiin haddii mar walba intii moodheel moogtay cidi ay ku soo dhafartay ee loo dhiibo la yidhaahdo ka soo wada tashada waxaan malaynayaa maalin walba moogtay meeshii hore inuu taagnaanayna ani waxay la tahay wada tashigu waa waa dhab waa loo baahan yahay in saamileyda siyaasadeed oo dhan oo aan isleeyahay ee muxuu ahaaye ha noqoto ururada siyaasadda ha noqoto ha noqoto muxuu ahaaye ee, ne- ne- ne- muxuu- bulshada rayidka ha noqoto dowlad goboleedyada ha noqoto iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii intaasay ka goodaa taladu iyagoo iswata inay muxuu aha wax ku heshiiyaan baa muhiima laakiin shayga ku heshiiyan waa shay xeer oo sharciya u noqdo wey maaha maalin walba in moogtay shay shay cusub lasoo bilaabo Ee, waxaan isleeyahay hadda iminka cabashada ka soo baxaysaay inaanan muxuu aha wada tashi ballaadhan laga samaynin arrintana ay degdeg tahay cid walba haddana maalin walba waxaa loodhan doonaa lagalma tashan muddo intee leeg bay qaadan doontaa in la wada tashado in muxuu ahaay sharcigaasi qodobada adag keliya hatii intii la isla fiirsho la yidhaahdo kuwaas caqabadnaba inta aanu ka saaro aanu xilligan laalayn la yidhahdo bes waxaan siinayaa xildhibaan cabdirisaaq waxaa loo yaqaana saamileyda siyaasada dalka aan horta qabaa inay waxoo dhan kulminayaan laakiin waxaan rabaa hal arrinaan caddeeyo oo ah haddii sharci lagu shaqaynayo dalkan sharcigiisa ama qabya ha ahaada ama ha dhammaystirnaadee sharcigii u dambeeyo lasoo saarina waa kan hadda laga cabanayo oo aanan leeyahay aniga shakhsiyan ma sahlano in la fuliyo ama suuragal ma aan leeyahay waana midka madaxweyne maxamed cabdillah farmaajo hadda uu tagay iyo dowlad goboleedooduna ay isugu tageenay eh, dhuusamareeb saas darteed guddiga aslan guddi markii la sameeyo ma ahan guddigan keliya guddi kasta markii la sameeyo waa inuu horta hay-adaha mudan uu la tashto haddaanay la tashan culimadii iyo ururadii bulshada iyo mataqaanaa dadkii aqoonta u lahay sharcigan doorashooyinka iyo eh, eh, mucaaradka qaar waxaa jira oo berstrong oo macruufoo la yaqaan haddaanay la tashanin aniga ma aqaano waxa ay wax ku beysgaraynayaan Mar- weliba waxaan maqlay hadda inay ka been sheegeen guddiga oo ay dhaheenay waxaan la kulanay eh, mucaaradkaan la kulanay mucaaradkana ay dhaheen lama kulmin marka arrintaas waa khalad kale oo labaad oo jira marka tor cilmi waa mahadsan yahay laakiin wax haddaanan sharcigii lagu dhisayayba aanan jidkiisa loo marin haddii kale waxay noqonaysaa dad mucayan oo wax loo dhiibay oo aanan tashi iyo talaba aanan u baahnayn wejis aanan sax inanaysan qabo marka in la tastaan ay aheeday rofeor doob bulsho rayid ahaan yay tahay inay ku ku lug lahaata arrimahan waxay la tahay madaxweynuhu mar hadduu jamhuuriyaddii soomaaliyeed uu madax u yahay waajibaadkiisana ay ka mid tahay inuu sharciga ilaaliyo is-ogolaashada soomaalida ama saamilayda siyaasadeedna inuu ka shaqeeya ay waajib ku tahay waxaan isleeyahay waxay ahayd inuu la tashado kow dowlad goboleedyada in lagala tashado ururada bulshada rayidka in lagala tashado ururada mucaaridka in lagala tashado la uruuriyo konsensada la aruuriyo saamilayda is-ogolaashahooda la uruuriyo markaa kadibna madaxweynuhu uu shir ku baaqo halkaas waxaan isleeyahay good resultia ka soo bixi karta markaana toosay bulshada caalam bulshada caalamku saktar kamid ma taageeri karto waxay ku celcelisay saamilayda siyaasadeed ha is-ogolaadaano ownershiibka ha wada yeeshaano ha wada yeeshaano markay wax wada yeeshaan is-ogolaadaan go'aan midaysanay soo saari karaan xildhibaan doctor cilmi marxaladda uu haatan dalka ku jiro maxaa la filin karaa halkee meesha la jooga looga dhaqaaqiyo
waxaanse waa mahadsan tahay runtii waxaynu hadda ku sii dhownahayba waa xilligii muxuu ahaay orodku ku dhammaanayay meeshii muxuu ahay muddaxileedkeedii xilligan isagaa waa dalku aad iyo aad ugu baahan yahay oo wax walba uga baahi badan yahay in heshiis siyaasadeed la gaadho heshiiskaasoo muxuu ahaayey mandateka muddaxileedka hadda wakhtigeeda ka harsan yahay looga gudbi karo marxaladda kala guurka waxaanan is leeyahay de weli way noo dhisan yihiin golayaashii qaranku waa dhisan yihiin baarlamaanka waa dhisan yihiin labadii golo waa dhisan yihiin muxuu ahaayey waxgaradkii soomaaliyeedna waa joogaa dowlad goboleedyadii iyo madaxweynayaasheedii weli waa moogtay waa joogaan xukuumaddii iyo madaxweynihii weli waa jiraan waxaan is leeyahay waxaa lagama maarmaan noqon doonta in institutionska distoriga jiraay ay roolkooga qaataan oo ay khasab noqoto in jiho loo jeexo dalkan muxuu aha lagu badbaadinayo oo way muuqataa inaan marnaba suuragal aanay ahayn in doorasho xilligeedii ku dhacdo laakiin waxaa suuragala in xilligaasi lagaga gudbo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay lagaga gudbo adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay siyaasad marka laga hadlayo siyaasaddu kala adkaansho maaha siyaasadu waa isu tanaasul waa compromises ba laydhaha marka anigu waxaan is leeyahay hogaanka iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan muxuu ahaaye inta ay ka go'do talada qaranku ay ka go'do marxaladan kala guurka inay danta qaranka u soo dabcaan oo ay muxuuaha tanaasul la yimaadaan oo wax laysku ogol yahay meeshan la yimaadaan haddii kale waxa weeyaan taariikhdu waxay sheegaysaa cid walba booska ay ka gashay ee madaxadaygaa ama ay moogtahay ummadda soomaaliyeed fursadaha ka lumisay waa mid taariikhdu xusi doonta wey anigu waxaan leeyahay dhammaan in loo wada tanaasulo danta qaranka sidii dalkan aanay dhib kale uga dhicin oo wadan ogol iyo is-ogol ee lagaga gudbi lahaa marxaladan kala guurka aad baa ugu mahadsantihiin waqtigiina ka qaybgalka dooda aadbamahadsantahay
intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa barnaamijka igala qaybgalay xildhibaan cilmi maxamuud nuur iyo xildhibaan cabdirisaaq axmed maxamed jendi oo labaduba ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo rofeor maxamed xasan doob oo ka tirsan bulshada rayidka sidoo kalena ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo